aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir saaka waa subax kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen mid ka mid ah ama qaar ka mid a xeryaha ciidanka dowladda federaalk ee ku yaala ee gobolka shabeellaha hoose warka cusub waxa uu yahay in saaka aroornimadii hore ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigyada ay ciidanka dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka sabiid oo ka tirsan ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka sabiid waa deegaan hoos taga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana muddooyinkii u dambeeyey iyo gaar ahaan sanadihii lasoo dhaafayba ku sugnaa ciidanka dowladda federaalk oo saldhigyo ku lahaa saaka ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo dhowr jihaa ku qaaday xeryihii halkaasi ee ku yaalay waxaana soconaya dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona wararka horedhaca ee la helayo ay tilmaamayaan in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku gacan sareeyaan ee qaabsocodka dagaalka hubka la isku adeegsanayo waxaa laga maqlayaa goobo ka baxsan ee halka lagu dagaalamayo oo ah deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dagaalku u muuqdaa mid aad u culus ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowaan ee la wareegay degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa markani waxaa muuqata inay isku sii fidinayaan qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan goobaha saldhigyada iyo xarumaha ay ku leedahay dowladda federaalk ee gobolka ka mid ah mar kale ayay saaka ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar dhowr jihaa ku qaadeen deegaanka sabiid xeryihii ay ku lahaayeen ciidanka dowladda federaalka dagaalkana waa mid aad u culus waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan waxaana hadba wixii ku soo kordha aanu dhegaystayaasheena u soo gudbin doonnaa insha allah inta aanu ku guda jirno tabintan gaarka ah